dhegeystayaal waxaa qadka si toosa inoogu jira xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya kana soo jeeda koonfur galbeed soomaaliya xildhibaankaasoo lagu magacaabo xildhibaan maxamuud cabdi xasan bekos mudane xildhibaan ee marka hore kusoo dhawow warbaahinta isha baydhaba xildhibaan maxamuud bekos dabcan waxaad ka tirsan tahay baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaadna kasoo jeedaa amba aad kasoo gashay baarlamaanka federaalka gobolada koonfur galbeed ee soomaaliya bal waxaad warbixin inaga siisaa xaalada guud ee dalka uu marayo maadaama aad tahay xildhibaan ka tirsan soomaaliya
xaalada guud ee dalku wuxuu u baahan yahay in la dhilaandhiriyo siyaasiyan maamulka dowladdana lagu baahiyo dalka hoosna laga soo dhiso meel dhexe dalka la isugu keeno sidaan aaminsannahay in dalku uu noqdo afar qaybood oo ah somalilan puntland gobolada dhexe oo midland iyo koonfur galbeed iyo caasimada oo loo wada dhan yahay shantaa qaybood inuu noqdo oo building blockska waa horay soomaaliya loo saadaaliyey inay noqoto koonfur galbeedna ay tahay maamulka keliya oo qabaa'ilada soomaaliya o dhan ay u dhan yihiin oo lix gobol ah waana lagu kala badan yahay koonfur galbeedna waxaa saldhig u ah odayaashii dhaqanka ahaa digile marafida oo xildhibaanada soo xulay soo xulay guddigii dastuurka ansixiyey sideed boqol iyo labaatan rantii soo xulay dowladda wax ka soo dhisay oo odayaashii dhaqanka genuwinka ahaa oo dhaqameedka la yaqaanay oo digil mariflana oo dolashaasi u siiyey odayaashii dhaqan lixda gobol ee koonfurta soomaaliya iyagana ay si saaxiga sida dhaqanka soomaaliya ahayd ay usoo jawaabeen inay gobashaa digilka ay baydhabo ku dhigeen ay yimaadaan la tashi kadib waxuu ku furmay dib u heshiisiin qabaailaday ummadda koonfur galbeed ku nool kadib markii ay dib u heshiintaa dhammaatay ku tashaday inay maamul samaystaan maamulkaas ay uga baahdeen in waxyaabaha ay dowladda dhex uga baahan yihiin ama caalamka ay uga baahan yihin ay soomaaliya siinayso sida loo siinayo gobolada kale loo siiyo waayo goboladaasi isbitaallo waaweyn ma laha jaamacado waaweyn ma laha wadooyin ma laha horumar badan ma laha dhaqaalaha oo caalamka siiyo soomaaliya guud ahaan wax deeba ay ka helaan male sidaas darteeda waxay doorbideen in maamul ay u dhan yihiin oon gabaal ahayn oo ku fadhiya dhaqan iyo deegaan wadaag oo walaalnima inay samaystaan dowladda dhexena ku taageeraan caalamkiina wixii gargaaro gobolada kale la siinayo in la siiyo dadka deegaanadaasna ay ammaan iyo iyo iyo horumar ay samaystaan
xildhibaan boko xildhibaan becos xildhibaan becos aan kaa dhexgale waxaa tiri dalka in loo qeybiyo afar qeybood somalilan puntland iyo gobolada dhexe iyo koonfur galbeed fikirka ma fikir adigu kuu qaas ah miyaa mise waa fikir xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay kula qabaan
waa fikir nadiifa ah oo soomaaliya ay ku samaysan karto la aaminsan yahay gobolada dhexe marka laga soo bilaabo midib ilaa xamar inay maamul wadajir ah samaystaan puntlandna maamul ay leedahay somalilandna way leedahay koonfur galbeedna ay maamul samaysato caasimada xamarna ay soomaali wada samaysato waa caqliga salinta laakiin hadday waa lasaga imaan doonaa arrimahaas taladooda laakiin marka aan ka hadlo koonfur galbeed koonfur galbeed dastuurkana ma diidana dowladdana way raacsan yihiin inay horumar samaystaana ciddii danmale dastuurkana wuxuu leeyahay laba gobol iyo wixii ka badan ayaa maamul samaysan kara oo state noqon kara laakiin wixii ka badnaa ma xadidna saddex maha afar maha shan maha lix maha yaa xadidi kara waxaa xadidi kara odayaasha iyo dadka siyaasiyiinta oo deegaanadaas lixda gobola inay isu yimaadaan iyaga gobolada ay rabaan inay mideeyaan inay mideeyaan marka haddii lixdii gobol ay dadkii iska lahaa oo deegaanadaasi ay samaysteen dastuurka ma diida oo dastuurka labaga iska badan yihi
waa tahay maadaama waa tahay xildhibaan maxamuud becos maadaama gobolada koonfur galbeed soomaaliya soomaalidoo dhan ay ku wada midaysan yihiin amba ay wada degaan inta qabaa'il ee soomaaliya maantana ay ay ka jirto dowlad ay ku wada midaysan yihiin soomaalida degan koonfur galbeed oo uu madaxweyne ka yahay madoobe nuunow maxamed maxaa diidan in dowladda dhexe oo adigu aad mudane ka ka tirsan aad adigu aad mudane ka tahay in dowladda dhexe iyo maamulka ay wada shaqayn buuxda ay dhexmarto isfahan uu dhexmaro dowladaha diriskuna ay garab ka siiyaan dhanka dhan dhinaca walba oo maamulkaas siduu ku hirgeli lahaa maxaa hortaagan aad leedahay
wallahi anigu waxaan dhabaa uga hortaagan dabale isfaam la-aan baa jirtay oo ah dowladda dhexe iyo maamulka koonfur galbeed hadda waxaad moodaysaa in isfahamkii aada u fiican yahay madaxweynihii uu tegey magaalada beedowa caasimada koonfur galbeed golihii guurtadana ay sabteen oo baarmaha iyo sidiisa u shaqeynayay madaxweynihii iyo wasairadiisa ay sabteen waxna ay meel iska dhigeen markii horena khalad badan la sheegay dacaayad badan la sheegay dowladdana waxay keliya maamulka keliya ee dowladihii soomaaliya soo jirin oo ay wax ka ogeyn puntland ma aysan dhisin somaliland ma dhisin jubba ma dhisin galmudug ma dhisin xibin xeer ma dhisin maamulka keliya ay wax ka ogeyn dowladda xildhibaanadeeda wasiiradeeda gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynuhu rajaara ay ka warqabeen waa kan koonfur galbeed koonfur galbeed markii la dhisayna dhinacooda cadaadis ka yimid bay qabi karaan laakiin annaga xildhibaanada deegaanka kasoo jeeda siyaasiyiinta odayaasha dhaqanka bulshada rayadka culamaauldiinka hooyooyinka aqoon-yahanada arrintooda way u socotaa wayna fiican yihin waxaana rajeynaynaa madaxweynaha in dib ugu laaban doono madaxda koonfur galbeedna arki doono waxaana meel isla dhigi doonaan beesha caalamkana waxay sugaysaa keliya in dowladda ay taado annaga maamulka waa aqoonsan waayo beesha caalamku iyadoo gobolada iyo degmooyinka ma aqoonsadaan dowladda bay gacansiisaa dowladda marka dadka laba aqoonsan labay dhahaan wax ma aqoonsan wax ma aqoonsan bay ku raacaan laakiin dadka dhan nabad samaystaan horumar samaystaan waa loo imaanaya dowladdana way la shaqeynaysaa hadii laa yidhahdo bekos haddii dowladdii dhexe dood iyo muran kadib maamulka axmed madoobe wadahadal ay la gashay dowladaha diriskuna ay kaalin weyn ka qaateen ay wada hadleen laguna heshiiyey in maamulkaani axmed madoobe saddexda gobol ee jubba la magac baxay qalinka loogu jiiday laba sano laba sano kadibna doorasho iyo qaab noocaas inuu wax u dhici doonaan lix gobolna lagu dhisay baydhabo arrimaha markaad fiiriso sidee isku wa laiskugu waafaji karaa xildhibaane
kan axmed madoobe sharci maaha axmed madoobe waa nin meel xoog ku qabsaday ku dagaalamay garabi ajnabi ay gacan siiyeen dad badan magaalada ka qaxiyey dadkaas ageersan koonfur galbeed xataa lagu handado qaarkood lagu xiro magaalada kismaayo arrinta axmed madoobe sharci maaha dadka gobolka jubbada hoose u dhashay magaalada kismaayo u dhashay boqolkiiba sideetan waxay raacsan yihiin maamulka koonfur galbeed oo ummadda soomaaliyada ay u dhan yihiin tan labaad axmed madoobe arrintiisu xasan sheekh xukuumaddiisu sharci ma ahayn in dibishin kadib loo qaado dalka dibadiisa kadib markii dalka lagu dhisay baarlamaankii gudoomiyii baarlamaankii xukuumaddii madaxweynihii dal gudihiisa lagu dhisay waxaa xaaraan ahayd in dib ushishindaba dalka dibadiisa la geeyo marka taa waxaad mogaanaysaa in xoog badan culeys badan lasoo saaray dowladda kadibna etoobiya la geeyo waayo dalka gudihiisa in dib ushin laga furo oo lagu wada hadlo laakiin waxaad moodaysaa halkaasi inuu jiro culeys dowladda lagu saaray in axmed madow lala fariisiyo lagu qusbay taas markay dhexsanaysirka koonfur galbeed baydhabo waa ka socday xameeyo markii meesha la geeyey dowladdii la qasbay kula heshiisay lix bilood gudahood in dekeda eeraboorka ciidamada iyo kulli uu soo wareejiyo axmedmadow arrintaasi waa ka diiday kadibna maamulkii koonfur galbeed ayaa lagu dhawaaqay saddexdii bishii maarso kadib markii lixda bilood axmedmadow ay ka dhamaatay koonfur galbeedna axmed madoobe maamul uma aqoonsana dowladda hadday aqoonsatayna sharci ma aha waayo heshiiska ay la soo galeen buba ka baxda sidaa daraaddeed madaxweyne sharci loo doortay oo saddex jeer lagu tartamay oo sagaal qof ay ku tartantay oo si dimuqraadiyad ah loo doortay waxaa ka jira madoobe nino maxamed dalka intii jirida sidaa daraaddeed marka heshiiska ay dowladda gasho axmed madoobe sharci ma markuusan sharci ahayna annaga nooma tirsana marka wax ka tirsana maamulka koonfur galbeed cid kasta
xildhibaan maxamuud bekos waxaad ka soo jeedaa n gobolka jubbada hoose magaala madaxda kismaayo waxaa ku sugan iminka ra-iisul wasaaraha xukuumadda muqdisho cabdiweli sheekh axmed shakiyo badan ayaa laga muujinayaa safarka ra-iisul wasaaraha qaalidhaan badan baa ka yeeraysa ummadda qaar ka mid ah n n ummadda soomaaliyeed bal intaad la socoto n safarka ra-iisul wasaaraha maxaad inoogu sheegi kartaa intaad kala socoto
anaga qof ahaan xildhibaanadii deegaanka oo aan ismaaciil ka wada ama deegaankaas ahaa inta badan wasaaraha ma raacin wayna ka biyadiidsan yihiin ninka beriga meesha ku haysta xoog ah haddii wasaaruhu isaga uu tegay wuxuu natiijo ka turay oo dibuusin ah oo dadka xildhibaanada oo guryahoodii ku noqon waaya inuu guryahooda geen karo oo nabad geen karo nabadaasna ay noqon karto shacabka koonfur galbeed taageerto inay si xuraa ra'yigooda u dhigtaan aan weri lagu cabdirna hadduu wasaaraha arrintaasi keeno waa soo dhaweynayna hadduu wasaaraha uu garab noqdo uu yidhaahdo lama tiri karo ciddaasaa mees ka kala filan dee markaasaan jawaabteeda bixinayna haddii laakiin barri hiiraale iyo axmedoobe gacantu isgiyaan iyo heshiiyaan ma la odhan karaa arrimihii kismaayo iyo khilaafaadkii ka tagnaa sidaa uu ku dhammaaday
ma dhammaanayo waa kismaayo waxay ka tirsan tahay koonfur galbeed madaxda inay u hogaansamaan koonfur galbeed caasifada baydhabo madaxda fadhida inay u hogaansamaan keliya ku imaan kartaa in maxaan ku rahdaa wanaagga jibada hoose laga shaqeeyo
waata n n maxaad ugu baaqi lahayd xildhibaane shacabweynaha koonfur galbeed soomaaliya ee ku dhegeysanaya
shacabkaas waxaan u baaqayaa inay gacan siiyaan dowladooda taageero mid dhaqaale iyo mid nafeed iyo mid bulsho ay siiyaan dad qabiil isu raacay maha waa dad isu raacay deegaan iyo dhaqan iyo walaalnimo iyo dagaal aan weligooda ka dhex dhicin dheeraadkii dalka labaatanka sanana waxba kasoo gaarin wixii caalamka shiinayna wax kasoo gaarin wixii caalamka kasoo gaari lahayn inay doontaan dowladda dhexe la shaqeeyaan horumarkoodana ka shaqeeyaan way iswalaaleystaan mustaqbalka soomaaliyana gacantooda kusoo noqon doona marka soomaali weynta halkaas maamulka ku samaysatay dadka u dhashay iyo dadka taageersanba waxaan rajeynaynaa inay maamulkaasi gacan siiyaan kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamuud cabdi xasan bekos oo